haddaan idinka warramo marka su-aalaha aada hadda wax iga weydiiseen oo ay ka mid tahay khidmadaha la kordhiyey iyo sida ay yihiin iyo xaaladda dekedda iyo waxaa jira sida aada ogtihiinba dowladda puntland waxay heshiis la gashay shirkad dhisaysa oo ballaarinaysa dekedda waxaa qorshuhu yahay in lagu daro afar boqol iyo konton iyo laba boqol lix boqol iyo konton mitir iyo dhammaan adeegyadii dekedda oo ay dekedi lahaan jirtay oo la dhammaystiro freesonkii containerskii iyo adeegyada dhammaan dekedda looga baahan yahay oo dhan taas marka marka ay timaado waxaa imanaysa sida aad la socoteen ba labayo tobankii bishii octoobar waxaan wareejinay dekedda wuxuuna qorshuhu ahaa inaan siddeed labaatankii bishii octoobar inaan istaaro oo bilowno tareefaha cusub ee dekedda tareefihii cusbaa oo dekedda markaan markii la yidhi hala bilaabo cabasho ayaa waxaa ka sameeyey ganacsatadii waan la shiray shirar badan ayaan la qaadanay oo aan ka yarayn ilaa ilaa sagaal fadhi oo laba ka mid ah ay ka dhacday rugta ganacsiga oo aan ugu tagnay meeshooda taas marka markay waxyaalo badan tala naga siiyeen oo ay yidhaahdeen tan wax walba saasay ku fiican yihiin saasay ku fiican yihin meelo badan aanu isla bahalkeynay nidaamkii loo diyaariyey waxaanu isla afgarannay koob iyo toban qodob ayay ka cawdeen koob iyo tobanka qodob ay ka cawdeen toban ka mid ah go-aan baan ka gaaray go-aanka midkii u dambeeyey oo ahaa dhinaca lacagtana wuxuu qaatay xoogaa waktiya iyo isjiijiid badan tusaale ahaan badeecadaha general cargoga oo dhan waxaa tareefuhu ahaa in laga qaado shan dollar halkii tan sida qorshuhu ahaa markay cabasho noo muujiyeen waan fiirinay dib baan ugu noqonnay waxaanu ka dhignay tusaale ahaan raashinkii oo shan dollar ahaa halkii tan aanu ku qorshaynay waxaanu ka dhignay zero point eight centis oo u dhiganta kiiskii inuu noqdo ku kordho halkii kiis inay ku kordho wax ka yar kun shilin shidaalka oo kale wuxuu ahaa shan dollar waxay noqotay inaanu ka dhigno laba laba dollar halkii tan oo u dhiganta yacni lacag konton iyo halka tan weeye marka halkii fuusto waa zero bonty four zero bonty four waxay u dhigantaa yacni waa waa toban kun oo shilin fuustadii ayay u dhigantaa marka waxyaalihii daruuriyaadka shimidka oo kale wuxuu ahaa shan dollar tankii zero point tree baan ka soo qaadnay annagoo fiirinayna qiimaha shimidku yahay waayo tanka shimitaday aad bu uga jaban yahay tanka sokor tanka sokortaay waa lix boqol oo dollar tanka shimitadayna waxaa laga yaabaa maca kharashka marka lagu daro inuu yahay lixdan dollar sidaa darteed waxaan markaa fiirinay cabashii haddana way ka hadleen waxaan marka fiirinay deekedaha iyo deegaanada derisyada nala ah maxaa berbere ka jira maxaa muqdisho ka jira maxaa kismaayo ka jira maxaa gobollada kale ka jiri kara markaasaanu iyadana waa isbarbar dhignay waan fiirin waan fiirinay waxaan soo qaadanay tusaale ahaan dekeda boosaaso tanka raashinka ah beriidka burka sonkorta waxyaalaha daruuriga ah oo dhan waxaan ka dhignay zero bonty eight oo kiiskii u dhiganta kun iyo hal boqol iyo labaatan shilin halka berbere uu yahay halka tan oo raashinka ah saddex dollar iyo bar oo u dhiganta afar kun iyo sagaal boqol kiiski inay raacdo muqdishona waxaa laga qaadaa lix iyo toban dhibic sideed oo u dhiganta saddex iyo labaatan kun iyo shan boqol kiiskii zero bonty eight iyo three bonty five iyo sixteen bonty eight ayay joogaan berbera muqdisho iyo boosaaso marka la fiiriyo shidaalka oo kale ama ama shibitada oo kale zero bonty tree baanu tankii ka dhignay xamar waa four bonty five halkii tan waa afar dollar iyo bar halka tan labaatanka kiis annagana labaatanka kiis oo haltana zero bont tree baan rabnaa inaan ka qaadno muqdishona waa sixteen bonty eight halka tan shidaalka fuustadii annagu waxaanu halkii tan waxaanu niri annagu laba dollar oo u dhiganta zero bonty four shidaalka taangarka ku jira halka uu berbere ka yahay fuustadii laba dollar iyo bar oo tankii tahay laba dollar iyo bar labayo toban iyo bar muqdishona uu ka yahay laba iyo toban iyo bar tankii oo fuustadii ay u dhiganto laba dollar iyo bar annagana waa zero bonty four fuustadii e dhinaca e, exportiga marka la fiiriyo xoolaha e, ayaantii hore waxaa tareefuhu ahaa zero bonty tree waan ka celinay markii cabashadii life stock iyo waxaas noo yimaadeen zero bonty one baanu ka dhignay haddana markii aan isimadii iyo e, culamaa udiinki iyo haddana aragnay haddana waa ka noqonay zero bonty zero seven baanu ka dhignay oo u dhiganta kun iyo sagaal boqol iyo lixdan shilin neefkii berbera iyo muqdisho waa isku mid waxa weeye zero bonty tree oo u dhiganta siddeed kun iyo shan boqol soomaali shilinka aynu hadda wax ku qaadno lo-da oo kale markii hore waxay ahayd one waxaanu ka dhignay zero bonty five haddana waa ka noqonay zero bonty four baanu ka dhignay one bonty two baa la qaadaa meesha la yidhaahdo berbera muqdishona waxaa la qaadaa laba dollar neefkii boosaaso waa koob iyo toban kun halka neef oo lo ah muqdishona waa saddex iyo soddon kun iyo lix boqol waxaan leeyahay berbera waa saddex iyo soddon kun iyo lix boqol halka uu muqdisho ka yahay konton iyo lix kun oo shilin soomaaliya geela oo kale hal dollar weeye boosaaso oo siddeed iyo labaatan kun u dhiganta halka uu berbere ka yahay konton iyo lix kun muqdishona uu ka yahay siddeetan iyo afar kun oo shilin dadka ganacsatada ah marka aad sidaa u fiiriso badeecadda marka dadka ganacsatada ah ee reer puntland iyo soomaali oo dhanba marka ay joogaan berbera iyo marka ay joogaan muqdisho iyo marka ay joogaan kismaayo siyaalaha iyo siyaalo lamida ayay wax u bixiyaan waxaa isweydiintu tahay marka ninka zero bonty eight oo kun shilin uu saarayo halkiis oo tafaariikhda dadka shacabka laga qaadayo saaran ninka diidaya berberana ku bixinaya saddex dollar iyo bar muqdishona ku bixinaya lix iyo toban iyo dhibic sideed oo maaragtay toddobiyo toban dollar wax u dhigma ma horumarkuu kasoo horjeedaa mise dhaqaale ayuu ka hadlayaa oo iyo iyo maslaxad anigu waxaan u arkaa dadka noocaas u dhaqmaya inaanay ganacsatana ahayn maslaxadda dalkana kasoo horjeedaan saasaanu aragnaa tusaale ahaan waxaa la abuuray dhibaatooyin iyadoo la leeyahay waxa weye dekadii baa kacday kharash baa la abuuray dhaqaalaa la sameeyey badeecadihii soo dhoofayey ee imaaraadka ka imanayey ee ka imanayay cumaan lacag baa lagu daray tusaale ahaan tankii badeecadda ahaa general cargoga ee laga soo qaadi jiray cumaan containerka lagu furfuro waxaa laga soo dhigay shan dollar baa lagu laba labaatan dollar baa la qaadi jiray toddoba labaatan baa laga dhigay ninkii ganacsadaha ahaa isagoo halkan diidan kharashkii baxayey iyo wixii la siinayey oo aan sidaa u reduce garaynay ayaa ninkii doonta lahaa shan dollar ku daray tankii waxaa kale oo dhacday dubay meesha la yidhahda kartoon kasta oo lasoo dhoofinayo hal dirhan baa lagu daray annagana ma qaadno lacagtaas lacagaana dad kusoo rognay oo dowladdu kusoo rogtay ma aha gaarigii jeesarka ahaa yaraa waaa lagu soo waxaa lagu kordhiyey laba boqol iyo toddobaatan baa lagu soo qaadi jiray saddex boqol iyo toddobaatan ilaa afar boqol baa laga dhigay boqol ilaa boqol labaatan dollar baa lagu daray halkii baabuur lankruserkii waxaa lagu daray boqol iyo konton dollar sidoo kale waxa weeye fuusadii shidaalka ahayd saddex ilaa shan dollar baa lagu daray iyada oo dubay taalla dekedana waxa ay ku soo rogtay waa wax aada yar zero bonty four wey sidoo kale waxyaalaha kale oo jira waxa weeye oo iyadana la baalkeynayo containerkii badeecadda ahaa ee saddex kun iyo shan boqol oo dirham ku iman jiray toddoba boqoloo dirham baa lagu daray isagana oo wax laga dhigay afar kun iyo laba boqol ilaa afar kun iyo ilaa afar kun waxyaalahaasoo dhan waxa weeye waxyaala sicir barar ah oo keenaya oo ay sameeyeen dadkii gaadiidleyda ahaa ee badeecadda soo raranayey iyagoo nooligii dadka ku qaaliyeeyey dekaduna wax kharasha oo macno leh oo dhibaatalo ay ku kordhisay aana jirin waxyaalaha la rabo in la yareeyo oo oo hadda loo baahan yahay oo shaqada iyo masaalixda laga shaqeynaya waxa weeye dadka puntland badeecaddooda waxa weye kharash badan ayaa raaca soo raaca waxaa ka mid a dekeda oo yar damrageka markabkii wuxuu taagnaanayaa laba asbuuc saddex asbuuc haddii waqtigu ku dhaco lacag baa ku socota dheeraada waa qodob waxaa ka mid a containerka meesha uu berbere ku yimaado kun iyo laba boqol ilaa kun iyo lix boqol muqdishona ku tago kun iyo afar boqol ilaa kun iyo sideed boqol boosaaso afar kun iyo shan boqol buu ka yimaadaa waxyaalaha la rabo in kharashka la yareeyo weeye waxaan rajaynaynaa haddii la gaaro bisha bisha febraayo inuu containerku ku yimaado boosaaso kun iyo shan boqol ilaa kun iyo lix boqol oo dollar halka uu hadda ka joogo afar kun iyo shan boqol oo weliba uu sii kordhayo waxaa kale oo soo raaca soo dhaca iyaduna badeecadda oo khasaare ku yimaado markii containerkii cumaan la geeyo ama jabal cali la geeye la furfuro ee badeecadii la furfuro badeecadii way way khasaaroobeysaa qeyb baa jajabaysa way dhumaysaa waxyaalo badan baa soo gaaraya iyadana waxa weeye ee waxyaalaha kharjiyaadka ah oo dalka ka jira weeye waxaan rabnaa in ay maraakiibta adduunka isaga gooshaa toos u yimaadaan boosaaso oo ka shaqeeyaan waxaan rabnaa in dekeda la ballaariyo waxaan rabnaa moolka biyaha oo seven point five hadda maraya oo doonyahaba ku adag in la dheereeyo oo la- la la xafaarad la sameeyo waxyaalahaasoo dhan oo horumara ayaan filaynaa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda shaqaalaheedii iyo ciidankeedii iyo dowladdii qorshihii barnaamijkii ee, yacni maamulkii dekedda annagu waxaan ku wareejinay oo ee, shirkad shirkaddu yacni shirkad ka madax bannaan ee dowladda ma aha ee waxa ay ku shaqaynaysaan halkan waxaan ku hayaa tusaale ahaan inaanay waxaan tusayaa tareefahan waxaa la yidhahdaa map waxa weeye ee, mogadisho all boards baa la yidhahdaa ee, waxyaalaha aan idiin sheegayo oo dhan ayaa ku cad ee, kanna waxa weeye db wall in ee, berbera iyadana waa kan tareefihii isagoo dhammaystiran oo saan u qoran kana waa midka boosaaso ee boorti oo aanu hadda soo saaray ee saddexdiiba waa kuwa isbarbaryaal ee warbixinta guudna waxa weeye waa sida waxaan markan rabaa oo shirkiinaan ee hadda aan aan rabaa inaan si fiican u caddeeyo warku baroorta orgiga ka weyn sheekadu ma aha ee dekeed baa kharash lagu kordhiyey iyo lacag baa la kordhiyey ma aha sheekadu sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxadda iyo horumarka dalka dad baa ka macaysheeyey soddonkaa sano dhibaatada waddanka iyo khasaaraha dadka gaaraya dad baa ka macaysheeyey dadkii ayaa doonaya weli inay ka macayshaan Ee, kuwa marka mushkuladda ka abuuraya dalka waxaanu shacabka u sheegaynaa inaan dekedu waxa ay dekedaha kale ay kaga duwan tahay boqolkiiba boqol ay ka hooseyso wax kharasha oo dhibaato u keeni kara sicir barara keeni karana aan la kordhin Ee, haddaanu sidaa idinku sharaxnay oo idin tusnay waxa meesha yaalla dee waxa weeye waa inaad ogaataan lana socotaan ee, masaalixdiinna iyo danihiinna iyo horumarkiinnana aad ilaashataan dadka arrimaha fokaaraynaya oo ka hadlaya oo ma garanaysaa ku abuuraya ee, waxa la yidhaahdo ee, barabogandada ku samaynayana dee iyaga ayay salkooda tegeysaa ee, mana aha wax jira iyaga ayaa lacag kordhiyey iyaga ayaa kiradii kordhiyey iyaga ayaa kharashkii dalacay dekaduna wax kharash oo macnole oo ay ku kordhisay ma jirto aad iyo aad baa umahadsantihin